waa umaasan tahay alxamdulilah waa fiican nahay roobaa hadda bilawday oo baryahan socdo weligiina xoogaa waxaad moodaa xagaagii hadda roobkii da-ay xoogoo markaas fiirsi weligiina kasoo sidii hore ma ah waa waa waa biyo keenay marka annaga qudayna marka cabsidii waa muujinaynaa oo haddii ay xilliga deerta ay hadda ay bilaabato waaba bilaabatay weligina uu sidaan kusii socdo hadde waxaa laga yaabaa marka in marka mar kale ay marka dhibaato dhacdo oo fatahaada ay bilaabato marka sidaas darteed abaabul hadda waxaan ku jirnaa in mar dhow aan bilaawno horeyna waa u sheegnay kahortagii fatahaadii weli shabeel aan bilaawno hawshaas marka waa na dhowdahay mar dhowna waa bilaabanaysaa anagoo ka hortegayno in mar kale ay weligi shabeele uu uu fatahaad uu sameeyo marka qorshaynana wuxuu yahay ugu weyn sidii magaalada biyaha looga leexi lahay aad iyadaa umahadsan tahay
marka cabsida aada qabtaan ee ku aadan arrimahan fatahaadaha ee goormay yimaadeen
de waxa roobki waa xilligiyaa bilawday habadii waa marka cimiladia isbedelaysa mogtahay meesha aan ka sugaynay ee daarta inay galaan udhexaysa waxaa laga yaabaa marka dadka ileeya beeraaleyda xilligii daarta hadda marka hadda hadda way bilaabartaa marka hadda weligii ayaantan xagaaya socd waa la socotaa weligiina hadda xoogaa sidii hore maaha marka haddii iyadoo sidaa ay daartii bilaabato marka waa waa waa waa imaan kartaa habis waayo marka insha allah haddaa marka qorshihii tawaawushaysigii aan hadda ku jirnaa mar dhowna waxaan rabnaa inaan hawlihii aan bilaawno oo hirikeliyo iyo waraabaale iyo gambarlaabe iyo qooqane iyo waxaas oo dhan aan marka hawla ka bilaawno sidii markaas yani fatahaadda hadda saddex bilood kadibaa laba bilood kadib la filaayo sidii looga hortegi lahay oo arrintaas waxaana meel loo saari lahay qorsheheedii aan hadda bilaawno waana wadnaa weli ma bilaaba laakiin hawsha laakiin waxaad moodaa inaan dhadhownahay oo hadda aan rabno inaan bilaawno anagoo cabsi weyn ka qabno in mar kale ama mar afaraad ama mar shanaad oo mar ay beledweyna marti geliso inay fatahaad mar kale ay dhacdo
digniintan iyo weliba ee arrinta la xiriirta baqdinta aad ka qabtaan in webiga uu fataho goormeed ogaateen
waxaa ka dhacayaan ognahay balcad waxaa ka socdaan ognahay marka webigan waa isku xiran yahay dhinaca shabeel oo kasoo bilaabanaa marka hadda kolley marka roobkii oo hadda sii socdo oo la filaayo xilligeedina lagu jiro weligii oo sidii hore aan ahayn marka de marka taa marka waxaasoo dhan marka la eegaya marka waxaa marka soo baxday marka in cabsi ay diri karto ay imaan karto marka haddaa hadda laga hortegi hawsha hadda aan la gelin oo hawsha hadda aan la bilaabin ay markaasi imaan karto mar kale in halis kale la gale oo fitaadii mar kale ay timaado marka insha allah waayo aragnimo badanaan hadda qabnaa si hadda u dambeysay isku day badanaan sameynin inkastoo markii dambe ay naga fara baxsatay laakiin haddaan rabnaa hawsha in la bilaabo oo hawsha la dedejiyo oo hawshii ay socoto dhawaanna haddee waad og tihiin madaxweynaha dowlad gole dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu la shiray guddigii oo xaaji dhuguxuu ugu horeeya ka hortagga fatahaadaha hirshabeelle wuxuu daha furay in hawsha la bilaabo maalin hore guddoomiyaha maamulka gobolka waxay la yeesheen kulamo kulamadaasi waxay ku dhamaadeen in shaqadii la bilaabo marka hadda waxaan bilaabaynaa mar dhow shaqadii aan bilaabaynaa oo ah sidii magaalada beledweyne biyaha looga lixi lahay sida aan kuu sheegin aan ka howlgeli doono hilikeliyo iyo waraabaale iyo gambarlaaba iyo qooqan iyo meelihii kaleoo markaas loo baahdo si markaa aan taas uga gaashaamano in mar kale ay ay beledweyne marka geliso fatahaadii webiga shabeelle
marka arrintan dhaqdhaqaaqyada aada wadaan ma waxay ku timid webiga oo soo buuxdhaafiyey karkaarada oo aada ka cabsi qabtaan in mar labaad ama mar kaleba beledweyne fatahaadahan ay ku dhuftaan
webiga hadda sidii meeshii lalooma gaarin oo hadda ma garan laakiin waxaan saansaantaan dareemaynaa webiga waa ujiidnaa xoogo wuu biyo keenay harkii biyaha inuu celiye la rabay oo ayaanba saas iyadoo biyaha uu hoos u celiyey hadda biyii baa hoos kor usoo socdo roobkiina way da-ayaan oo roobka hadda bilawday marka hadda roobkaas marka waxay keeni karaan hadda xagaagii hadda da-ayaa keenay in webiga hadda uu kor usoo kaco haddii marka deerka lasii galo marka way kasii daran tahay marka cabsidaasaa marka la gashay marka waana ku talagalno mar horba anaga qorsheyn waa ahayd in hawshaas aan qabno marka in waxay cabsidaasi nagu dhalisay inaan hawshii degdejino oo mar dhow ay ka bilaabato magaalada beledweyne ay ka bilaabato hawl ku saabsan hortaga fatahaadda webiga shabeelle haddii ilah yidhahdo insha allah
qorshaha kale ee xiga muxuu yahay ee aada ku dooneysaan in aad kaga qayb qaadataan dib u dhiska kanaalada iyo weliba in gebi ahaanba fataahadaha aad kaga hortagtaan
waa la wadaa hawshaas hawsha kanaalada qoditaankooda waa la wadaa waa waa lasoo sahmiyey geeridii iyo way arkeen waa la isku waafaqay sidii hawsha loo geli lahaa qalabkii lagu dagaalgeli lahaa ama lagu howlgeli lahaa waa diyaarinay marka insha allah waxaa u noo dhiman inaan hawsha aan bilaawno marka hawshaas waa howl guud waaye ujeedkeedana waxa waaye sidii magaalada looga ilaali lahaay ama looga hortegi lahaay in mar kale dee ee dhacdo fatahaad webiga shabeelle haddii ilaah yidhahdo insha allah
kaalinta aad ka hadlayso waa tii maamulka gobolka midda kale ee iyana hay-adaha ka waran ma ku lug leeyihin iyagana waxaan arrintan annaga hadda eh, waa xoogo waa haysanaa oo aan ku dagaalgalno Eh, meelo badan xiriiraa lala sameeyey oo hijo badanaa jirto oo wax badanaa la sugaa haddii ilaa yidhaahdo marka maamulka oo qeyb ah ganacsatadii oo qeyb ah Eh, guddigii loo xilsaaray hawshaas oo qeyb ah bulshadii oo qeyb ah ciidamada qalabka sidoo ayagana furkooda aan ka marneen oo mar kastaba garabna siiya marka waa reer hiiraan ahaan reer beledweyne ahaan aan isugu tegi doonaa insha allah haddii ilaa yidhaahdo maxaa yeelay eh, fatahaaddaas waxay saameyn ku yeelatay dhammaan cid kastay saameyn ku yeelatay maamulkii ay saameyn ku yeelatay bulshadii ay saameyn ku yeelatay ciidamadii ay saameyn ku yeelatay dhammaanay ku yeelatay marka waa inaan u wada qumnaa wada istaagnaa inaan hawshaas qabano waana u diyaarsannahay marka insha allah waxaan haysana waan ku dagaalgelaynaa wixii kalena insha allah gadaal inooga imaan doonaa laakiin waxaa naga go-an inaan shaqadaas bilaawno oo hawshaas aan bilaawna naga go-an shacabka kaalintee leeg ay ku leeyihiin arrimahan ee dadaalka aad wadaan ee aad fatahaadaha aad kaga hortegaysaan
ayagaa ugu badan ba ayagaa ugu badan markaad fiirisid masaajidadii ayaantaana laga hadlayay xisbi la yidhahdo xisbiga dal dhis eh, dalka hadda eh, gobolka iiraan eh, eh, eh, xisbiyada dalka kamid ah laakiin gobolka iiraan keligiisa uu yahay gaaraha caasimada beledweyne oo ayaantaaba ayaga oo loola wadeen oo meel kasta la tegey guddiyaha la sameeyey marka shacabka way is abaabuleen marka hadda waad dareemi kartaa meeshay shacabka iska abaabuleen de annaga xaggeen ku jirnaa annagana doorkaas qeybaan ka nahay marka insha allah haddii ilahay subxaanahu arrinta marka waxa waaye waa dhibka saameynta badan wuxuu ku yeeshay bulshadii uu ku yeeshay bulshadii aa kacday culamadii aa kacday dhalinyaradii aa kacday haweenkii aa kacay marka hawshaas marka hool oo loo wada dhan yahay waaye waxaana rajaynaynaa hawshaas midnimadaas oo noocaas ah inay keeni karto inaan ku guulaysano inaan ka hortagno fatahaada webiga shabeelle ee muddooyin badan nagu nagu soo noqnoqday dhibaato badan ay keentay